وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام oo tarjamo iska yar dheer kolley xadiidkuna waaba xadiid keliya haddii alla idhaaho intan laakiin uu tarjamada sheekhu usoo dhigtay waana imaam nawowi tarjamadiisii de waa wax xadiidka waxyaalaha inooguba sugan ah oo wuxuu yidhi wuxuu u baabaysan yahayba banaanidii ay banaanayd dee waa shayga mubaaxa ahe ama ibaaxadiisii maraqa ee tanaawulkiisa oo cabidiisii la cabaya iyo haddii wax lagu darsanayo adigu bal sidii loo isticmaalayay istixbaabi akli lyaqdiin yaqdiinku waa dubbaa sida xadiidka inooguba iman doonta waa bahashan dubbada laba yidhaaho taas cunitaankeeda istixbaabkeeda oo rasuulka ilaahay baa jeclaayo san arki doonno halkan buu istixbaabkeeda yahay waa dee iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lagu dayanayo la jeclaanayo wixii uu jeclaa taaba weye istixbaabku dee waa shay dacaam kaba mid ama waxaa la cuno un kaba mid ah amba faakihan waihaari ahli lmaa-idati bacdihim bacdan wain kaanuu diifaanan waa qeyb kaleo iyadna tarjamadii kaba mid ah oo dadkii iyagu cunto wada cunayey ee xeedho ama saxni korkii ku wada sugnaa barhkood iihaarkiisa barhka kale uu naftiisii kaba horreysiiyo oo wax isaga hor yaallay uu kii kale uba dhoweeyo si kaa kale uu uba cuno martiba haba ahaadeenba oo macnaa waxa weye hadduu dee dadkani waxaan iyagu ay wada lahay ay shuraako kuba ahaayeen ama shaksigii dee cuntadanba sameeye uu yahay oo kale waaba dee shay daahira hadday marti yihiin bal markaa amaha laba yidhaaho hordhagan hortooda lasoo dhigay cuntadii bay koo milkeeyaan ama ha la yidhaaho ruux kasta wuxunbuu milkeeyaa waxaa afkiisa galay ayuunbuu leeyahay be haddii barhkooda ay dee barhkii kale wax isaga hortiisii yaallay uu dhoweeyo ama uu uga dhiibo bal taasna dee jawaaskeediiba iyada xadiidkaanay kaba qaadan doonaan culimadu markay taa yidhaaheen taas buu baabkeedii yahay idaa lam yakra dalika saaxibu dacaam wuxuu leeyahay haddii aanu arrinkaa diidahayn ninkii cuntada sameeyey hadduu wixii waa hordhigay oo isagu taas uu dhibsanayo in dee kani uu kan u qaado kan wax kale u qadimu saabal ay u isticmaalaan taas iyada dee arrinkaas waa la dhowriya haddii aanay karaaha xaggiisii jirin na banaanideedii bal xadiidkay umuuray nooguba imanayaan oo dee masaladana si gaaraan markaa u yar eegi doonaa waxyaalihii ay yidhaaheen iyo bal waxaan halkan nooguba sugnayn ee aimo kale ay tarjamo u dhigteen xadaثna qtaybaة بن سacيidi عan malik بn anasi fيma quri'a عalayh عan isaq bn isxaaq bni cabdالlahi bn abi ضalxata anahu samica bn anasa bna maliki yaquulu bal waa dad nagu soo noqnoqda isxaaq xalayna waa kuba sugnaadee qolooyinka kale wax laga sheegaya maba jirto waa dad aada u badan oo xalayba niman kaloo ay walaalayiin oo laakiin isaga ka axaadiid yarna waa tii xadiidkii xalaytay anas ay nooguba sugnaayeen marka isxaaq ibn cabdillaahi baa adeerkii anas ibnu malikin ee cabdullaahi ibnu abi dalxa iyo anas walaalay xagga hooye ka ahaayeen ayaa xadiidkii uu kaba warinaya wuxuu ihi markaa anas ibnu malik ina khayaadan nin dawaarlo ah ayaa dacaa u yeedhay rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay lidacaamin cunto sanaca uu sameeyey oo shaksi ay xirfadiisu dee khiyaado tahay ama khayaad ah ayaa rasuulka ilaahay cunto u sameeyey uu u yeedhay rasuulka ilaahayna uu yimi xalayna waa ta aan soo aragnay dee ama khaasatan dee kol haddii mawlihiisu wixii uu kaba shaqaynayey dee waa laxan ama qasaab inuu ahaa kii xalayto iyadna rasuulka ilaahay cuntada uguba yeedhay rasuulka ilaahay uu ajiibay ee uu tegay oo cuntadii uu soo dhigayna uu cunay bal ninkaas baa u yeedhay kolley xadiidkan bukhaari dee muslim waadka halkan kuba dhigtay iyadoo dee ujeedday arrintiisii ay ahayd ah inuu xadiidka waxyaalaha fawaa'ide laga faa'iideysanayo uu taraajim kala duwan uuba dhigto taasna ay keentay xadiidkii inuu soo celceliyo waaba aada isuguba dhowaabuu xadiidka ku soo arooriyey isagoo duruqdana kolley ee khaasatan xagga hore iyo asaaniiddu ay isbedelayso taraajimtu u dhigtay markaa barhkood riwaayaadka qaarkood baa waxaa kuba yimi inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mawaalidiisii ka mid ahaa ninkani oo ghulaam rasuulka ilaahay u sugnaadaa lafti dhacay ama mawlihiisii inuu ahaayo macnaa ninkan khayaadkii nin mawle ayuu ahaa mawaalidii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi buu kaba mid ahaa cuntadan buu sameeyey markaasuu rasuulka ilaahay uguba yeedhay qaala anas bnu maalikin wuxuu yidhi fadahabtu waa khaadimkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh al alfaadaha bukhaari baa barhkood waxaa dhacday gulaam baan ahaa rasuulka ilaahay laba socdo dee khaadimkiisii kala duaa kolkol meelaha u tegayuu u raaci jiray markaasaa waan tegey maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa dalika adacaami cuntadaa loo sameeyo rasuulka ilaahay buu sii raacay faqaraba waa dhoweeyey ninkii ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam khubsan kimis ama khubsi min shaciirin heed laga sameeyey ayuu usoo dhoweeyey wamaraqan markaa dee waxaabay noqon kol haddii maraq lagu iidaamayo waa sariid wixii lagu magacaabi jire wamaraqan maraqna waa usoo dhoweeyey fiihi dhexdiisa ay ku sugan yahay dubaa-u bahashan dubadu ay kuba sugan tahay iyo waqadiidun hirib dee la googooyey oo la yaryareeyey oo isaguna kuba sugnaa waxa weeyaan taasoo balqadiidka waa imika hirib muqadacahun la googooyey asalkiisa horena waa hilib inta yaryareeyaan si muqmadeenio kale cadceedda lagu ege lagu engejin jiray taas bay qadiidka odhanayeen ee haddaba maraq dube iyo qadiid uu ku sugan yahay ayuu usoo dhoweeyo dee idaam waxa uu ahaa in khubsigan maraqa dubada iyo qadiidkaale ama hilibkaasi uu kuba sugan yahay qaala anasun anaa rasuulka ilaahi markuu soo hordhigay anasna waa la joogaa isagu muu soo fadhiisanoo lamuu cunahayn hawshiisuu iskaba watay bukhaari taraajimtiisa mid ka mid ah waxay ahayd isagoo dhowr tarjamo dee khaasatan meelo kalena ha ku soo arooriyo meelo aada ugaba fogeen laakiin adcimo ayay isdaba socdeene baabu man adaafa rajulan wa aqbala calaa camalihi ninka intuu dee ruux kale marti geliyey isaguna shaqadiisii ujeedada cuntadii lamuu cunin dee waana kol haddii ruux loo marti yahay sii fiicnayd bal ruuxan calaqal si aanu uba xishoon wixii bal cunto inay inuu laba fadhiisto laba cuno ama jaanibkaasi dee waaba tan aan leenahay waa mawaalidiisuu kaba mid ahaaye waa ciwaan buu usoo dhigtay ee waa soo dhigtay unuu markaa intuu usoo dhigay oo ruuxii uu martigeliyey cuntadii markuu usoo dhigay laakiin isagu shaqadiisii iska watay oo aan la fadhiisan laba cunin waa markaa uu soo dhigtay saasaa jirtay baan leenahay bukhaarina tarjama ahaan buu u dhigtayba qaala anasun anas baa wuxuu yihi fara'aytu waxaan arkay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi baan arkay yatatabacu xaal uu raacraacayo oo addubaa dubadii min xawaalaya الصafxati xeedhadii ama saxnigii hareerihiisii ayuu dubadii dee kimisan dul taalay ayuu kasoo qaadanayuu raacraacayuu gacantuu la raacayay dee waana isagoo rasuulka ilaahay soo qaadanayo cunaya qaala anas baa wuxuu yidhi falam azal waa halkii u istixbaabi akli اlyaqdiin uu lahaaye falam azal kamaan suulin haddaan anas ahay uxibu inaan jeclahay addubaa dubada aan jeclahay waa iqtidaaan birasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam markuu arkay rasuulka ilaah jecel buu jeclaaday bal markaa mundu yowma idin laga bilaabo maalintaa waa maalintaa uu arkay rasuulka ilaahi salawaatu اllaahi wasalaamu عalayh laga bilaabo maalintaa inaan jeclahay dubadii kamaan suulin xadiidku laba dariiq buu leeyahy labada dariiqna waan israacinaynaa oo ka horaan raacinaa xadaثana moxamed ibn اlcalaaء abu quraybin qaala xadaثana abu usamata xamaad ibn usama can sulaymaan bni اlmugiirati can haabiti can anasi qaala anahu qaala anas baa wuxuu yihi dacaa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waxaa u yeedhay rajulun waa khayaadkii aynu imika ka soo baxnay fandalaqtu waan tegey macahu rasuulka ilaahay maciisii baan tegay oo xaggii ninkii iyo gurigiisii fajii'a waxaa lala yimi bimaraqatin waana taa riwaayadii hore maalik waana taa riwaayaadka ugu taamsan oo barhkood baa qayb uun sheegay wixii la keenay ee khubsi shaciirna waa jiraye laakiin maraqo fiiha ama maraq dubaa duba ay kuba sugantay qadiidna waa la jiray siaan soo maray kimistaasna heedda laga dubayna waabay jirtay fajacala wuxuu bilaabay guda galay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yaakulu inuu cunayo min daalika dubaay dubadaa inuu wax kaba cunayo wayucjibuhu tatabucii uu markii hore inoogu sugnaa buu ka fahmay ee uu cajab gelinayana rasuulka ilaahay dumbihii oo dee od aragto inuu jecel yahay oo uu doonayo cajab geliyey taas buu ayuu markaa bilaabay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala anas baa wuxuu yihi falamaa ra'aytu daalika arrinkaa markan arkay ayaan jacaltu ana waxaan gudagaloon bilaabay ulqiihi inaan u tuurayo ilayhi waa halkii uu lahaa waisaari ahlilnaa'idati bacdihim bacdan wain kaanuu diifaanan bal maalan inaan u tuurayo oo ulqihi ulqi dubaa ilayhi ila nabiyi salى اllahu alيه waslm walaa adcamu an cuno bacdaa intii xaggayga taalay ayaa intan soo qaadan rasuulka ilaahay hordhigayay isagaan usoo dhoweynayay oo anigu maan cunahayn taas buu yihi qaala faqaala anas raawigi anas ka warinaya alah haabit baa yihi anas baa deeta wuxuu yihi famaa ziltu kamaan suurin bacdu waa muddadii intaa ka dambaysay iyo maalintaa wixii ka dambeeyey yucjibunii inuu icajab gelinayo oo aan jeclahay addubaa dubadii ay cajab gelinaysoon jeclahay oo intii maalintaa ka dambeysay markaan arkay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u cajab geliyey ama oo ay dee muuqatay inuu doonayuu jecel yahay ayaan ana jeclaaday وxadثnي xجاaج بن الشhاacr وcبد بن حmaydi جamيعا عan cabdالرزاq qال أخبرnaa معmر عan hاaبت البناniي وcاaصم الأحول عan أنس بن مالك xadiidku waa kii hore un markii ugu horeysay isحاaq بن cabdاللahi بن أbي طلحة ayaa أنس بن مالك kaba wariyey sanadkii labaadna hاaبت البناni baa inoogu sugnaa sanadkan saddexaad ama dariiqan saddexaadna haabit lbunanigii kii labaad kuba jiray iyo caasim ibnu sulaymaan ilaxwal oo isna asxaabtii anasa can anas ibni malikin ana rajula khayaada dacaa rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam wasaada isagu riwaayadiisa wuxuu siyaadiyey imaka waa riwaayadan imaka macmar uu dee iyaga kaba warinayo qaala haabitun haabit baa wuxuu yihi fasamictu waxaan maqlay anasan anas yaquulu xaaluu ku qowlayo famaa sunica layma samayn lii aniga dacaamun cunto oo layma karin cunto bacdu intii intaa ka dambaysay aqdiru aan karayo oo ii suurtogelisa weeyo markaa la helayo calaa an yusnaca fiihi in lagu sameeyo dubaau duba oo dubo lagu daro ilaa sunica waa la samaynayo intii intaa ka dambaysay waa jacaylkiisii u jeclaaday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo kuba dayanaya jecel wixii rasuulka ilaahay jeclaaday marka haddii ay ii suurtogelaysa buu leeyoon karayo in waxa weeyaan dubo laygu daro cuntadaydo layguma sameeyo waa layguma samaynaya intii maalintaa kaba dambeysay baabkii kolley waa inoo dhammaaday ama dee xadiiskan mid weeyaane si horta tii xalay baan ku soo marnay oo xirfadan jizaarada ama dee dee hiliblanimotaas oo kale yaa halkana waxaa inooguga sugan khayaad iyo kasabkii iyo rasuulka ilaahay buu uguba yeedhay oo waa kan cunaye xirfadani iyadna waa shaqo dee shaqooyinka ruuxa wax lagu kasbado kaba mid ah kol hadduu ruuxu waxaan uu tolayo waxyaalahaas aanay dee fasaad kaliya shay xaaraami soo gelinna waa xirfo iyo iyo shaqo fiicanba weeyaan oo dee waxeeduna uu xalaashaa yahayba marka mana aha xirfo la yidhaaho waa xirfo danii-ah oo la yidhaaho muru'adii ruuxa iyo waxba yeelaysaa iyo taasoo xiraftaa laguma tiriyo waana kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dacwadiisii yeelay xaggii ijaabadii dacwada taa xalayba waynu soo marnayba arrintan dee maraqi iyo makawalo halkana waa dee shaygan cuntada xalaasha ayaa lagaba saariyay ibaaxadeedna way nooguma sugantahay si uu u tarjameeye bal dubaduna rasuulka ilaahay dee waa kan isaga tarjamadu inooguma dhigtay rasuulka ilaahay abici ahaan buu uba dooranayey marka xaggii kalena marka la eego itibaaciisii iyo iqtidihiisii iyo bal matalan jaanibka marka la eego dee waa tan uu istixbaabka leeyahay kolley ibnu cumarna waxyaalana waynu soo marnay kolley xadiis dheeraay oo bukhaari saxiixiisa ku sugan oo muslim isagu meelo qaarkoodunbu inunbu kaba wariyey muu wada warin oo ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu madiine kaba yimi maka uu kuba soo socday meelihii uu maray halkuu meel fadhiistay halkuu maalin ku tukaday bal halkuu xaajo uguba baydhay wixii oo dhanna waa xafiday waanu ku dayanayo xataa meeshii u yar baydhay buu u baydhi jiray taasi waxay ahayd unay tilmaamaysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jacaylkiisii badnaaye uu jecelaa waana say saxaabadii kala ahaayeen iyo iqtidaaha iyo dayashadii oo tan anasna taasoo kale ayay kuba xambaaran tahayba weeye oo wuxuu sheekuna leeyahay waxaaba yustaxab an yuxiba dubaa iyo shay kastoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u jeclaaba arrinta bal inooguba sugan taa bukhaari kasoo naqliyey bal markan daynoo isaguna taraajim dhowra uu dhigtay halkii ahayd iisaaru ahli lmaa-idati bacdihim bacda taasi xadiidka way noogu sugantao dadkii meel wax ku wada cunayey waa tii aynu awal hore adabtii soo maray ruuxu halkaa isaga ku xigta inuu kaba cuno taas bay adabtu tahay bisinkii ina uu qabto midigta uu ku cuno xadiidkeedii waan soo maray marka wax aboonna ma aha marka anayn waxa weeyaan saynu soo maray waa kii una diiday rasuulka ilaahay dee ninkii rabiibkiisa ahaaye in abisalame wax kale shaksi kale u xor yaala inuu ruuxu soo qaato allahuma hadday anwaac kala duwan oo fawaakih kala duwan iyo waxyaale ay tahay waa taan idhi bacd alculamaa dee waaba tan way khaas yeeleen oo horaynu taa masaladeeda uba soo maray laakiin haddii iyada taasi waa shaksigee haddii dadkii ay xeedhadan ama cuntadani kaba dhexaysay barhkood barhkii kale ay dee wax xeedhadoodii kamida un ay usoo fidiyaan ama saxnigoodii usoo dhoweeyaan waana xadiidka ta inooguba sugan wax ba'siyo ku sugana bal jaanibkaas maba jirto walow dee sheekhu uu ku qaydayo saaxiba dacaam isagu haddaanu taa diidahayn ama in bukhaari bay meel dhacday haddii dee waana hadal mala cabdillahi ibn mubaarak lahaa walow bukhaari ayna tarjamada may raacine laakiin ruwaaddiisa qaarkood baa xadiid baab aakhirkii kuba keenay isagoo fira ay markaa firabri kaba soo naqlinayaan inuu yihi arrintan kuba koobay waa markay saxni keliya iyo xeedho keliya iyo maa-ido keliya arrintu ay tahay ayaa dee barhkood barhka kale waa xaqiisii uu kaba tegey uun intii horta ale ama hadduu uba fidiyo dee baasi kuma sugna waa noociisaarra bay noqonaysaa waana shay banaan xadiidkan hota inooguma sugan laakiin haddii ay tahay halkan qolaa fadhida qolo kalena dhinacooday fadhidaa waa saxni kale kaasoo kale dadkina waa dadkaa wada martida ah iyo kale iyo dee maaha waxaa hortooda lasoo dhigay ama ha la yidhaha hordhigan bay ku milkeen ama wixii calooshooda galee waaba taas marka waxaa kuwa sugnaa waana hadal ibn mubaaraka laakiin bukhaari bay meel dhacday adcimo meelahan aan ayna kaba mid ah in indi aanu lahayn ruuxu xeeradaa wixii kale kuwa sugnaa masaxnigaa kale inuu qaaduu kan kale uba fidiya waa dadkii wax wada cunayoon maha saaxib adacaam oo kale ujeedadu tii hortaada taalay iyo intii kan kale waad gaadhsiin kartaa waanad u dhoweyn kartaa waa noociisaar laakiin taa kale in gacantii laguma fidiyo ama tii kaleod fadhiday kan kale dhinaca kala fadhiya saxni kale dul fadhiyay inaad wax uga fidiso taa inaanay adigu ballan roodeyn ama aanu lahayn waa cibaarada dhacday kolleyna waa hadal ibn mubaarakio ay labada ku kala farqiyeen saxnigii hortaada yaalla iyo saxni labaadoo wax laysaga fidinayo leeyihin taasi may arrintan ma aha ee xadiidku tukenaya un waa saxnigii keliha taasam arrin kalea jirta iyadan oo ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wakul mima yarikaynu soo maray waana ti taas ahayd mana habbooneyn dee nahyigaasna waaba ama arrintaasi way kuba timi rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kan meel aan hortiisii ahayn buu kaba soo qaatay taas kolley culimadu ay kuba xambaareen ruuxu hadduu gurigiisii ay tahay ehelkiisiiba laba cunaya khaadimkiisiibaabu ahaayo taas oo kale bal waxa weeye haddii dee isagii uu markaa gacantiis wax kale oo markaa saxnigii dhinac kalea uu kaba soo qaato taasi lamid maahay leeyihin dad wada fadhiyo oo aan taasba ahayn wixii hortooda kuba sugnaa waa nooc sharah iyo dee hunguri weyne uu sooba qaatay adabtiina aan ahayne laakiin qoyskiisa marka ay tahay baasi kuma sugnayna taas waa mid arrin kalena culimadu halkan way sheegeenoo waxyaalihii dee las loo diidayay taa waxaa kaba mid ah ruuxii kale ayaa dhibsanaya ee hortiisa wax lagaba soo qaadanaya cuntaduna waaba nooc keliya waxaa dhici kartana gacmihiisan dee kolkol qoyeen uu meeshaa taabtay in barhkood taqadur ama istiqdaar iyo isagoo yar karhayba ay meeshii timaado laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aataartiisii baa la barakaysanayay waata aynu soo marnay biyihii ku weysaystay busaaqii sibal iyo taas oo kale ay jidhkooda marmarinaya ay barakaysanayeen isaga taqadurkaas iyo taasi may jirin bal dadkii raalli bay kaba ahaayeen oo arrinkaasna bal waxay jecel yihiin oo ay barakaysanayaan bay ahayd marka dee taa horeynu soo marnayo tan bal umuurahaasay kuba kala duwan yihiin aan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadkaa lala mid ahayn ta labaadna may ahayn dad kale lama joogin khaadimkiisii la socday ayuunbaabay ahayd cidda laba joogtayo halkaa ay yidhaaheen markood ehelkiisi iyo khaadimkiisii arrintu hadday tahay arrinkuu ka duwan yahay xaalo kale iyo markay dad kale ay wada joogaan bal umuuraha xadiidkeena uguba sugan inaasba kaba mid ah baabu istixbaabi wadci nawa khaarija tamri wuxuu u baabaysan yahay lafta marka timir la cunayo lafta dhigitaankeeda istixbaabkeedii ama ay ahayd sida roon ama sida sunna ayadee fiican khaarija tamri weelkan timirta uu ku jira meel kaba baxsan oo timir baa meeshii taa la cunaya ruuxuu timirtii lafteedii iyaanu ku celinin weelkii oo timirtii ay isdhex galaan dee markaa lafihi ee meel ka baxsan weelkan ay timirtu iyo halkan ay taalo ha dhigo oo hala markaa halagu tuura ama halaba dhigo taas bal istixbaabkeedii baabkeedii yahay iyo waistixbaabi ducaai dayfi ruuxii martida ahaa ducada uu u ducaynaya istixbaabkeeda dayfku imaka halkan mufrad iyo wax ka badanba uu kuba dhacayaa walow kol kol ay jamciyaan oo laftii horeba jamcada aan soo arkayna tarjamada hore dayfka ducadiisii ama inuu u duceeyo suno nibadkeed liahli acaami dadkii martigeliye cuntadan lahaa uuba duceeyo waan arki doonaa duca rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba duceeye waxaa kaloo uu baabki u yahay wa dalabi ducaay duca dalabkeed min adayfi saalixi ee ruuxa saalixee martidaadaaba in la weydiisto inuu duceeyo kuuba duceeyo ama adiyo ehelkaaga iyo uba duceeyo taasna istixbaabkeedii uu baabkeedii yahay iyo wa ijaabatihi wa ijaabati dayfi saalix ama ruuxii dayfka ahaa haddii laga dalbo inuu duceeyo ijaabadii uu ajiibayay lidaalika arrinkaa waxaan lagaba dalbaya ducadii ahaa isaguna uu yeelayay ee uuba ducaynayay ciddaa isba karaamaysay ee maamuustay ee martigelisay umuurahaas uu baabku uu baabaysan yahay waana xadiid keliya isaguna laakiin waa tarjamadaaba kolkol kaba dheeraanaysa xadiidka lafdigiisiyo intuu ahaaye bal se macnuha wax inooguba sugan xadaثnي محamed بن المثنى العنزي qال xadaثna محamed بن جعفر qال xadaثna شعبة عن يزيد بن khmayr عن cabdاللahi بن bصr qال أنه qال bal kolley in badan baa nimakaatan sanadkii soo wadnay dee waxyaalo badanna waaban isaga soo sheeg sheegnay in in badan oo dadka ka midna waa dad kitaabka kuwa badanoo soo noqda laakiin haddana lama waayo kolba cid cusub ama cid kitaabkii kuba yar oo horeba ha u soo martay laakiin aad u yaroo dee laiskaba iloobayo lama waayo kolley casharkuna si u socdo way adkaanaysaa bal wixii haatan dee dadkii idinkiiba taas ilmaam waa loo yeeshay inaan tatabuce laakiin tan odhan lahaa waxa weeye marka doonaysaan in ama aan doonayno taraajim inaan barano kolley dariiqa ugu dhib yar ugu sahlan ee ruuxana waxay ugu xasilayaan ma aha isagoo kitaab intuu taraajima soo qaatay sida dee taadiibulkamaal iyo mukhtasaraadkiisa bal matalan mid kala mida bal sida taqriibka xaafid iyo kaashif iyo khulaasa iyo kuwa yaryar ama kuwa kaba roon uu yidhaha waan daalacanaya uunoo ishaad marinaya waxa uu ka xafidaa aad bay u yaraanaysaa oo waxay ugu yaraanaysaa bal ka soo qaado adoo tahdiibu tahdiib qaatay oo laga yaabaa mujalad dhan oo wada muxameda muxamedu ka wada bilaabaya mujaladkuwa muxamed weeye haddaad tidhaaho waan daalacanaya nin ama waxa weeyaan qiso qariiba ay la socoto ama hadiyo goor dadka aada maqmaqashay un mooyaane waxaa ma wada xafidi karaysa ama intaasoo cabdullaahi ama cabdiraxmaan oo kuba jirta magacyada aada u badan ama axmedad oo kale iyo laakiin dariiqa ugu sahlan waxa weeye waa isagoo markastan oo kale kitaab isnaadle la aqriyayo oo ama dee sheekhu ha sheegayo ama ruuxii de waata imaka aan idin leeyahayna ruuxii intuu kitaab qaato kuwa taraajimta bal kitaab weyn oo wakti dheer ka qaatay aanu qaadana sida taqriibka xaafid ama kaashifka dahabi oo kale ama khulaasada khasraji kuwa yaryar mid kamid oo kolba casharkaa lasoo dhigtay ama casharkaa uu dhiganayo ruwaadii kusoo aroortay inuu baadhogo intaas hadhow raawigeni markuu soo raawigii in badan kusoo noqnoqonaya marka dambe ficlan waa iska xafidaya inu kaba ruwaad badan inu xafidnaa jira laakiin inuu kolba casharkaa qaradku horta waa matnigii iyo dee waxyaalahaas cilmiga kuwa sugan xadiidka in la dabdiyo in inagii maanta asaniidan صaxiixa muslim xadiid kuma sugayno kuma tasxiixinayno ama kuma daciifinayno de waa axaadiita laga dhameeyey marka laego صaxiixa muslim ruwaadana intooda badani waa kuwaan odhanayno qad jaaza lqadara kaabadii way ka gudbeen kol hadday kitaabkii صaxiixa kuma sugan yihiin walow rag dee mutaabaca iyo shawaahid uu usoo qaada uu jiro on cumdo ahayn ama mutaabacaadkana rag uu kagaba soo arooriya uu jiro laakiin dee inagii iyagii baan baranaynayo dee waxaan leeyahay kolley imika kama maarmayno in kitaab mukhtasaro kuwaasa inan uu ruuxu haysto casharkan marka uu raacanayo kuba noqdona inuu dib magacyadan bal kuwa uu garanayo mooye kuwa kale uu eego uu saa ku dabdiyo marka hadduu ruuxu taa yeelo casharkiina wax soo noqnoqonaya uu yahay dadkii soo noqnoqonaya isagiina bal uu si u ogaado ninkan dabaqadiisa ninkan bal haddii dee magaciisa oo dhan ba u ogaado uu ogaado bal matalan marka la eego hadduu xaggu ka gaadhsiisan yahay cadaala iyo dabdi iyo taasoo kale iyo bal jaanibkaa uu ogaado umuuraha caynkaasa kolley xasiilo ayuu yeelanaya waana dariiqa aan u arkayo inay ugu sahlan tahay in taraajim lagu bartay laakiin kitaab uu yidhah waan daalacanaya un taraajima una taas iyada kolley wixii uu ka xafidayay baa yar waayo magacyadii baa badan kumayaal weeye dee kumayaal barhkoodna ay aada isugu dhow yihiinoo marka laego weliba magacyada badan kuwa yaree naadirka ama kuway tafaariqda barhkood kaba cabiraan mooyaane dee keli kelida mooye kuwa kale waxa weeyaan si u xafidaa way adkaanta laakiin bimuruuri lwaqti kol hadduu kitaabkii la daalacanayo kolba la daalacanayo kolba ninkii ku cusba uu eegayo uu daalacanaya ana waxaa leeyahay si casharku bal inoogu socdo muddaan soo wadnaye kolley ruux ruux mooyaane dee waxay noqon doontaa inaan aadba aanan saasi makaa muddo dheer baan soo wade aynaan guba ihtimaamin marka kutubtaasna kolley kitaabka xaafid ibn xajar miizu leeyahy taqriib walow kol kol ay tahay meelo qaarkood dee kitaabkaas inay waxyaalo qaarkood ku khaas noqdo ijtihaadna ay waktigaa dhici karto kol kol isagii fatxulbaari marka laysu egayo bal xaafid iyo aimadii kale kol kol dee kuwo badan oo dhici karta xukunkan uu siiyey iyo derajadan uu siiyey ama halkan uu dhigay xagga tacdiil ahaan oo odhan karo dee wax kalaaba meesha ah oo isaga naftiisa uu iskuma khilkhilaafo fatxulbaari iyo taqriib ay kala duwan tahay laakiin miisada kitaabkaasi leeyahy waxay horta dee tarjamadii laba sadar kama badna kol kol bay kaba yaraanaysaa kol kol bay in yar ka dheeraanaysaa wuxuu magaciisii iyo dee magacii aabihii iyo kunyadiisii waa kuu sheegaya arrinta miisada uu leeyahay dabaqaduu taxdiidiyaa oo wuxuu sheegay markaaba waxaad garanaysaa markuu dabaqadii sheego ninkani inuu taabici yahay hadduu taabici yahayna mataabici weynba mataabici dhaxaa mataabici yarba intaa ay hadalkaa yare uu sheegaad kaba garanaysaa atbaacu taabiciintii hadduu yahay isagana xagguu kaga jira ma kuwii ugu waaweynaaba ma kuwii dhaxaa mid kastaba saddex buu iyaga ka soo qaada atbaacu taabiciintu afar iyo gaadhsiiya dabaqo iyo hadduu kaba dambeeyo kuwii atbaacu taabiciinta la kulmay waa caashiro kuwa uu yidhaha ama dabaqada tobnaad baa ka bilaabantaa waa atbaacu taabiciintii kuwii laba kulmay haddaba iyaguna waa kuwoodii u waaweynaaya kuwii dhexeeya intaas waa taasay miisadiisu tahay oo waxay bedeshay kutubta kale waxyaalaha kuba sugan sida kaashifka dahabi iyo oo ah markuu ninkii dhigto dabaqadaa kuma xadidayo ee wuxuu dhiganayaa laba ama saddex sheekhiyadiisii kaba mida ama laba iyo saddex talaamidiisii kaba mida waa talaamidiisna waxbuu kaba dhigan sheekhyadiisna waxbuu kaba dhigan waa sida dee inkashafka dahabiya khulaasaya ay yihiin oo kale bal matalan haddaba isaga waxa bedelay waa taxdiidkan dabaqada in badanna way shuhurowdo dee kutub kala duwan barasa ninkaasi waa dabaqadii saddexaad tii afraad in badanna waan sooba qaadnay dadkii kaba dambeeyena aad bay uba isticmaaleen bal waxaan leeyahay waa kutub mid kastaaba faa'iido ziyaado u leeyahay ama waxaaba la yidhah laa yakhluq kitaabu min faa'ida kitaab faa'iide kama marhna kitaab kasta kolley faa'iida u leeyahay way kala faa'iido badan yihiin une bal markaa midba misuu yeelanayaa kuwa kalena waxbay yeelan kana waxbuu yeelanayaa laakiin kolley dee imaka kole da intaa soo wadnay waa inuu ruuxu yeesho bal kitaab isaguna naftiisa uu u noomo weliba waaa le wa kale ama laamin bel meel mooye laakiin kolba casharkaa jira ruwaadiisii mid kastaba isaga laaban eeg wixii ziyaadaha markaa taasna waa dariiq bay noqonaysaa de haddaan magaaladeena jirinna de haddii la dirto waa lasoo heli kolley yaba de waaba tan qasanaya dee taasi aynooguba dhaweyde bal waxaan leeyahay waa tan ima kuba dadaalayo yazid ibnu khumayr marka waa nin atbaacu taabiciyo taabiciintii raggii ugu yaryarayd kaba mida oo nin yaman iyo reer hamdaan ahaa walow markii dambe ximso degay magaaladan reer sham ama suuriya xafi بن xajartu kaba cabira waa صaduq min alkhamisa bmacnaa waa nin run badana ujeedadu dabdigiisii kamu hadlin dabdigiisii muu suginba inuu dabdi sidaasa leeyahay haddii ugu roonoodo waa nin rijaasha xasanka noqonaya markaas usoo dhigtay taabiciintiina kuwii ugu yaryaraa ka mida laakiin de aimo kala duwan oo mid iyo laba aan ahayn oo heer kaa dhaafiyo waasiqa yidhina way jiraan bal ninka kolleyna waana de halkan uu inoogu sugan yahay can cabdillaahi bni busrina waa saxaabi yar asxaabtii rasuulka ilaahay kaa mida abihina waa saxaabi isagaa xadiidka inoo warinaya kolley axaadiisa xooga ayuu leeyahay muslimna mid baa kuba sugan waa kan bukhaarina mid baa kuba sugan laakiin labadoodaba waxbaa kuba sugan yihiin markii dambena sham buu degay cabdullaahi bnu busrin waxaana laba yidhaahaa asxaabtii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa ninkii ugu geeri dambeeyey sham sideed iyo siddeetankii jiradu dhintay ama lix iyo sagaashankii isagoo dee aad buu u yaraa waqtigii rasuulka ilaahay markaa boqol gaadhay ayuu dhintayba adigu sideed iyo siddeetankii haddaan idhaahno isagoo fajaa isagoo weysaysanayuu dhintayba laakiin waxaan leenahay waa akhiru man maata min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam fi sham ninkii ugu dambeeye kuba dhintay haddaba saxaabigaas baa qaala wuxuu yidhi nazala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa degay oo calىa abi aabihi bصr ayuu kusoo degay qaala wuxuu yihi faqarabnaa ilayhi macnaha waa u yimi oo waa soo siyaartay oo waxaanu usoo dhoweynay dacaaman cunto iyo wawadbatan wadbo waana cuntada kaba midoo cadfu khaasin calaa caam buu noqon kolleyna bal dhowr dabdi baa meesha jira dabdigan inta badan ay kuba dabdiyeen kan inoo yaala wuxuu kuba fasiray nadir bnu shumayl oo xadiidkan dadkii wariyey kaba mid ahaa shucbe kaba wariyey sayd maxamed ibnu jacfarba u wariyey ugaba wariyey nadir bnu shumayl xadiidka wuxuu kuba fasiray wadbadu inay tahay cunto ama xays wixii la odhanayay waa nooc timirtooda kaba mid ah iyo aqada waa caano ay adkeeyeen ay fadhiisiiyeen oo dee markaasna la burburiyeyba markaas iyo subag layskuba daray waa xayskaa la odhanayay taas bay wadbadu tahay marka waa nooc cuntadii kamida dee waxa macmacaana noqonaya laakiin cadfu khaasin calaa caam bay noqon iyaduba waa nooc cuntadii kamida wadba waxa aimada qaarkood halkan ay ku dabdiyeen wadi wadi ah un laba yidhaah halka ba'da ay hamse noqoto da'dana laba kasirme la fadxiyo wadi ah bal matalan taasna barhkood baaba sheegtay ka sawaabka inuu yahay laakiin aad bay ugu dhowda waa cunto iyadna ay ka samaysan jireen timirta unsaa xayskuuna laakiin yaanay dee waxyaalaha xaysku kaba koobnaa aanay kaba koobnaanin be bal waa waxyaalihii la yidhi waa waxa aada isuguba dhowe bal markaa waxaan leenahay tamba dee cuntadii unbay kaba mid ahayd laakiin waa cunto khaasa waana taa dee sida gaara ay uba samaynayeen oo cuntona waa u keenay waa lafti caam ah wadbadaasoo iyadna cunto khaasana waa loos waanu usoo dhoweynay faakala minhaa macnaa iyadii buu wax kaba cunay uma utiya waxaa haddana loo keenay bitamrin waa timir khaalisatani oonay wax kale laba socon ayaa loo keenay oo loola yimi fakaana wuxuu aha yaakuluhu mid timirtii cuna wa yulqii waanu tuurayey waana tarjamada qeybtii ugu horreysay halkani anna waa laftimireeda waa laftan timirta ay leedahay bayna isbacayhi labadiisa farood dhexdoodu ku tuurayey waabakana wayajmac uu isu geynayay oo asabaabata fartan murdisada ama sabaabada iyo walustaa fardhaxada ayuu isu geynayay oo bal tan waxa weeyaan cuntadii laftii markii dee waa timir aan badnaynna way ahayd waayo cunto kaloo cunayba lafta kumuu celinayn weelkan de aqalkiina kumuu tuurahayn oo yar xaggii nadaafadii baana ahayn oo aqalkii kubadaadii ama halkii uu fadhiyey labadiisa farood intuu isu geeyey malaa wixina may badnayn ayuu dusheeda ayuu saa u dhigayay waa siday inooguba fasireen oo laftii timirta wuxuu ku tuurayay bayna isbacayhi labada farood intuu isu geeyey korkooda ayuu xabadihii ama uu cunay lafaheedii waa si marka dambe dee meel kale uguba tuuro ama meel kale uu dhigo ayuu saa yeelayey kumuu celinahayn oo kuma tuurahayn kuma dhig kuma celinahayn un weelkan timirta kale ay kuba jirtee laba cunaya qaala shucbatu shucba wuxuu yihi huwa daniib macnaa wuxuu sheegaya waa intan wayulqina waa bayna isbaacayhi daasuu yihi waa danigayga anu waa sanfilayeen u malaynayo wa huwa manaa intan ah yulqina waa waa jumladan bayna isbaacayhi fiiha xadiidi ayuu ku sugayay in shaa allahu tacaala oo maxay ah ilqauna waa bayna aasbacayn waa damiirkan huwa iyo labada huwa halkay ulaamayaan oo waxani waa sanfilayo macnaa shaki baa galay shucba ayaa oo ninka xaafidka ee daabidka ayaa shaki meeshan kuba yimi insaankuna kolley waxwaa ilooba oo markaa wayulqi nawaade ka shakiyey xadiidkii inay laba socotay iyo inaanay laba socon oo wuxuu leeyahay danigaygu iyo malahayga badani waa inuu xadiidkii ka mid ahaa xadiidkii uu kuba sugnaa riwaayada maxamed ibnu jacfar bay taa tahay riwaaya inoo dambaysa haddii la idhaha laba nin oo kale oo shucbo kaba wariyey iyaga ilqaa-una waana xadiidka uu kuba sugnaa shakina ma jirin oo marka arrinta way inoo sugantahe waa dee shaksiguna wakti wuxuu xusuusnaayuu dabdiyey wakti kale waa iloobi karaa waxaa dhici karta wuxuu hore u ilowsanaa markii dambe inuu hagaagba u xusuustana waktin oo taas xusuusta xataa ay dambaysana waa suurtagal markaa riwaayadan haddii maxamed ibnu jacfar shaki ku sugan yahay laba nin oo kaleo hiqaadii ruwaadda kaba mid oo xadiidka iyaguna shucbo kaba wariyey oo riwaayadooda ay kuna jirto shakina aanu kuba markaa xag aanay ahayn ayaa inoo dambeeya ilqawna waa bayna asbacayn uma utiya waxaa rasuulka ilaahay loo keenoo loola yimi bisharaabin sharaab baa loola keenay fasharibahu sharaabkiina uu cabay uma naawalahu markuu isagii wax kaba cabay sharaabkii naawalahu wuxuu u dhiibay sharaabkii alladii can yamiini kii midigtiisa kuma sugnaa shaksiga xaggiisa midig fadhiya waana ti aan taa sooba marnay in midigta alayman alayman waa ti aynu soo marnay qaala cabdullaahi bnu basri baa wuxuu yihi faqaala abi aabbahay baa ku yihi markii rasuulka ilaahay dee xaajadiisii dhammaystay uu baxayay waakhada walxaal qad akhada uu qaatay uu qabtay bilijaani daabatihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh daabadii uu fuushanaa xakamaheedii uu qabtay ayaa wuxuu yihi udcu llaha lana waa halkan halkii ducadine ilaahay noo bari noo ducee faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh allahuma ilaahay ow baarik lahum u barakee fii maa razaqtahum waa qoyskan wixii aada ku arsaaqday ilaahw barakee waa duca adduunyo waqfir lahum warxamhum una dembi dhaafo waqfir lahum warxamhum naxariisatana waa dee khayrkii aakhirana waa ugu duceeyey khayrkii adduunyana waa ugu duceeyey markaasoo adduunya aakhiraba waa kan labadoodii waa ugu duceeyey in ilaahay subxaanah watacala wuxuu ku arsaaqay in uba barakeeyo dembi dhaaf iyo naxariisna uu siiyo taasuu ugu duceeyey وxadثna محamed بن بشhاaر qال xadثna بن أbي عadيi x وxadثnii محamed بن المثنى qال xadثna yaحyى بن حmاd kilaaهma yaحyى بن حmاd iyo waxa weeyaan iبن أbي عadي محamed بن ibrahim iبن أbي عadي ayaa labadooduba can shucbati xadiidka ka wariyeen bhada isnaadi waa isnaadkii shucbe intii ka dambeysay imakaan kaba soo baxnay can yaزيid بn khmeyr can cabdالlahi بn bصri walam yashukaa iyagu shaki may shakiino macnaha dee waa iyagoo kasoo naqlinaya shucba fii ilqaa'i nawa laftan timirta tuuritaankeedii ama laftimireedka tuuritaankoodii lagu tuuraya bayna alisbacayni labada farood dhexdooda taa ina shaki kama geline iyaga riwaayadooda shaki kumay sugnayn bal markaa kolley ilqaaw nawana waataan soo sheegnay sheekuna halkan wuxuu leeya waxaa laga yaabaaba waa yara weelkii timirtana si aanu timirtii udhexgelin buu waxa weeye aanu ugu tuurin waxaana laba yihi wuxuu dee halkan ugu urinay marka dambena waa tuurayo ama dee meel kalu iskaba dhigaye bal adigu taas bay ahayd dee ducadiina waa kan dalabkii ducadna waa inoogu sugaiyo tarjamada inoogu sugnaa ducadiina waa tan inooguma sugan oo labadii arrimood ee tarjamada inooguma s ama umuriiba laftigan ama matigan way inoogu dhan yihiin baabu akli alqisaai birudabi wuxuu u baabaysan yahay aklu lkisaayi waa kisaha cunitaankeeda birudabi rudabtii lagu cuno rudabka horta hore inuu soo marno waa markay timirtu hagaag u bislaato welina aanay timir noqon dee sida imika inagu soo gaadhay timirta weeyaane ay bislaato unay kaba qoyantahay taas baa rudab lagu magacaaba alkisaana waa nooc fawaakihdan kaba mid ah ama waa waxaan khiyaarka bal bardiikeenan buu ku dhow yahay laakiin waa ka dhuudhuuban yahay una uu ka dhaadheer yahay laga yaaba culimadeenna dee kolley inay kuba laqbayn jireen xabxabkii ay kaba dhigi jireen ama bindiik ay kaba dhigi jireen in walow dee xadiidkan kuba dhowna ha uu yimi oo laakiin bindiik ahaa iyo rudba la iskuba cuno wala sanadkiisa dacfi kuba sugnaa oo taas oo kale oo culimada qaar dee horta waa sayba barhkood ama dee markay koonfur noqoto qaraha kuba fasireen kuwana arkay sida sheekh maxamed hereer raxmat ullaahi caleyh oo kale de isagoo maalin dee tan sooiba iba de gurigiisaaban joogno dee isanuu kuma fasiraya alqisa inuu xabxabka yahay rudabkii oo la iskuba cunaye laakiin waxaan leenahay waa noo noocan khiyaarka laydhaa waana dhuudhuuban yahoo dhaadheeriyo dee adigu ma kuusna waa noocyadaasu kolley magacyo kala duwanna maaa laga yaabaa bilaadda carbeed inuu lahaayo ama miqnaadiqdii kala duwanayd uu lahaaye bal waa nooca fawakiida ama khiyaarkanun anwaacdiisu kaba midaya nooc noocyadiisa kaba mida weeye kaas cunitaankiisii lagu cunayey rudab ee labadaa lawn la iskuba darayay xadiisku waaba kan xadaثna yaحyى بن yaحyى التmيmي وcabdاللah بن cawni الهilaaliي qاal yaحyى أخbarana وqاl بن cawni xadaثna إbrahيم بن sacd عan abihi abihi sacd بن ibrahيm عan cabdاللahi بn jaعفari waa صaxaabigii de alubeytkii rasuulka ilaahi salawaaت الlahi وaسلaaم عalيه waana صaxaabi yar sida cabdالlah بن bصri oo kale qaala wuxuu yihi cabdالlah بن jaعفar kole xabashu ku dhashay raأytu rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وaسلم cabdillah bn jacfar ibn abi aalib weeye isagaa wuxuu yihi waxaan arkay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yakulu xaal uu cunayo alqisaa waa nooca khiyaarka ama qisaha laba yidhaaho birudabi rudab uu kuba cunayo oo labadooda ayuu iskuba cunayey waxaanay dee laftii sooba arooray ah yagsiru xara haada bibardi haada weeye oo kan kuleylkiisuu jebinayay kan kale qabowiiso macnaa waxa weeye rudabku ama timirtu kolley waxay leedahay dee kulama dabiica ahaan xaraaray leedahay iyo kuleyla waa tan laguma haraado qisuhuna nooc buruude ayuu leeyahay oo kale labadoodii buu isu miisaamayo kan kuleylkiisiibuu qabowgiisa kuma jebinaya kan qabowgiisana kuleylkiisa adi waa tacaadul oo malaa de waa xagga rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iskuma cunayay kolleyna wina uu soo naqliyey waqad jaa fii kayri muslimin ziyadatan qaala yagsiru xara haada ama dee bibardi haada malaba unba halkan kaba maqan kan qabowgiisu kuba jebinaya bal waxa weeyaan un rasuulka ilaahi waa iskuba cunay xadiidka ta inooguma sugana ruuxu laba cuntoo kala duwan ama laba faakiho ama bukhaariba isagoo dhowr meelood ku soo arooriyuu baabba u dhigtay baabuljamci bayna lowneyni laba nooc oo la jamciyo ujeeddadu haddii laba nooc oo cunto ah uu ruuxu iskuba daro jawaaskeed oo dee tawasuc cuntadii la tawasuceedii iyo haddaanu ruuxu dee shabica madmuumkaa aanu uba bixin iyo ama ictiyaad badan oo kale alwaan cuntaa ama anwaac in la cuno wax dee xaggii shareecada manciya iyo ba'siyo kuba sugani ma jirto hadday bacdo salaf ay kari jireenna waa xagga ruuxu inuu taa caado ka dhigto gees kale waxaa dhici karta hadduu wixii islaba waayo inuu halkaa wixii uu qabatimay maalin uu islaba waayo inay waxugaba yimaadaan ama arrintiisu markay noqoto dee ictiyaadkaasoo kale iyo in dee bal matalan nooc tarafuhiya waxaan toosnayd bal meeshii uu yimaadee bal waa bacd alculamaa una waa jaanibka kala eegeene laakiin laba lown iyo wax kaba badan isugeynteeda la isu geeye ruuxu uu cuno kol hadday wuxoodu asalkooda waxaa jaa-iska yiin dee basi kuma sugnaa rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kuwan iskuba cunay lama xadiis baa wuxuu yimi iyadoo caano iyo malab loo wada keenuu yihi laba idaam oo weel ku wada sugan ama de waa sigay waa taas muuda isticmaalayo oo kale taas baa kuba yimi laakiin xadiidkaas dee sanadkiisa waa xadiida daciif oo shaksi majhuula ayaa kuba sugan laba lown waa tan xadiidka inooguma sugan tahay waa taas xadiid caaishana wuxuu kuba yimi waktigii rasuulka ilaahay loo hoyn doono inan yarna ay ahayd malaa aadna hilibkeedu uuba yaraa ayay hooyadeed doontay inay sii naaxiso waxyaalihii ay kuba naaxinaysay wuu naasibi waaye waxyaalihii ay doonaysay inay ku yar naaxiso markii dambey rudab iyo qisahan bay siin jirto tii bay lahayd dee aad baan ugu shishaaday amaad uguma naaxay oo macnaa u naasibayo waa nooc saaso malaad iyo nakhaasiyadaaba iskaba yeelan karta oo waa caaisho xadiidkeed buu ahaa kaasna bal alqisa waxaan leenahay jaanibkaas iyo cunitaankiisu dee waa shay jaa-isa horte isugeyn laba nooc la isuba geeyaana basi kuma sugna waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isuba geeyey baabu istixbaabi tawaaduci اlaakili wa sifati qucuudihi wuxuu u baabaysan yahay ruuxii aakilkaa ee cunto cunayey tawaaduciisi iyo istixbaabnimada macnaa waa hay-ada uu fadhiisanayo sida u fadhiisanayo iyo bal sifada iyo kayfiyada uu fadhiisanayo wixii kuba yimi ee kusoo arooray walow dee aanay ahayn kayfiyadaasi laazima macnu aanu ahayn taasu mooye si kale looma fadhiisan kara arrinta aanay ahayn xadaثna abu bakr بn abi shaybata w abu saciidin ilashaju kilaahuma can xafsin qaala abu bakrin xadaثna xafs bnu kiyaasin xafs bnu kiyaas kale waa ninkii qaadigaan soo maray labadaba sheekh buu yeh mid baa isagu magacan ku gaabsaday midna waa kan dhameeyey isagoo xadaثana isticmaalayo عن مصعب بن سل... عن مصعب بن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك kana waa nin khaamiso kaba mid ah taabiciinta raggii uguba dembeeyey kollay meelahana kitaabkeena ogaba sugan xadaثana أنس بن مالك qaala ra'aytu waxaan arkay النabiya salى الlahu عalayه wasalam muqciyan xaalu yahay mid u fadhiyo dee bal matalan taas waa nooc fadhigii kaba mida waxaa weeye ruuxii oo intuu dee baridiisa ku fadhiisto lugahana taaga dee ruuxu markuu dooyeysan yahay uu fadhiisanayo kaloo la dooyeystay bal taas yaanu dee imika cuntuu cunayo muu dooyeysan e imka baridii intuu dhulka dhigay ama dabadii dhulka dhigay ayuu lugihiina taagaysan ruuxu markaa aynu dee iskaba fadhina ama gacmaba ha noqoto ama ha la dooyeysanayo sidaa loo fadhiistan weeye taas baa aliqcaal la yidhaahaa waana nooc bal matalan salaada dee nahyi ahaana uba yimi oo iqcaa markaa dee bal matalan ama xayawaanada qaarkood dee ay saas malaa markay jinyayo taagyahan si ay u fadhiistaanba oo nahyi kuba yimi walow lafti kalena uu salaada kuba soo arooray oo aliqcaa iyadna la yidhaha kaa nahyigu ku yimi aan ahayn oo ah ruuxu markaa ama labada sujuudood inta udhaxaysaba matalan haddii uu lugihii ama uu taago uu ku fadhiisto halkaa cidhbihiisii ku fadhiisto macnaa halkii iftiraashkii midna uu goglanayey midna uu taagayey labadoodiiba uu wada taagay markaasaa wuxuu ku fadhiistay matalan halkaa cidhbihiisiibuu ku fadhiistay taa nafteeda aliqca waa la yidhaahaa aliqca waa la yidhahaa kolle xadiid ibnu cabaas iyana waxba soo arooray bal sunuu kaba cabiray khaasatan waa aljulis bayna sajadayn hadduu ruuxu saa u fadhiisto dee lama odrhanayo iftiraashku ha badnaadee laakiin tanna waa wax yimi oo bal uu sunaba ibnu cabaas kaba cabiray mar dee arrinka la weydiiyey oo taas laba weydiiyey bal taasna aliqca waa la yidhaahaa oo markaa fadhigan caynkaas laakiin kani sanaw sheekuba imaka inooguba fasirayo jaalisan calaa ilyatayhi naasiban saaqayhi way labadiisi adigu badhidiisa ku fadhiya labadiisii lugoodna waa taagay macnaha rasuulka ilaahay habkan uu fadhiyey dee nin doonayo inuu cunto badsado oo intuu suunkii furtay hadduu doono barkimo dhigtay ama taasoo kaloo doonayo wax badan inuu ka cuno taas may hayne oo ruuxaas taas habkaa tawaaducna uu kuba sugan yahay ayuu u fadhiistay waxna waa cunayo timir buu cunaya yakulu xaal uu cunayo tamran timir uu cunayo وxadaثna زhayr بن xrbi وبن abي cmara جamيعا عan سfyاana سfyaanku ayna cuyeyna garanaysaaba qaala بn abي cmar waaba kan xadaثna سfyaan بn cuyeynaةa عan مصcب بn سlaymi عan anasi qaala utiya rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم btmrin rasuulkii ilaahay baa loo keenay timir fajacala wuxuu bilaabuu gudagelay annabiyu sala allahu calayh wasalam yaqsimuhu inuu qaybinayo waayo waa timir uu isagu lahaa waa qaybinayeyba dadkii buu siisiinayey yufariqu walxaala wa isagu muxtafizun macnaa uu yahay mid degdegayo oo xagga marka la eego habka u fadhiistay iyo sida u fadhiistay ee ruuxuu doonayo inuu in badan fadhiyo ama cuntadan uu cunayo hagaag caloosha ugaba buuxsado sideedii umuu fadhiyin imika halkan muxtafisku macnaa waa mustacjil oo waana tan laftiina waa inoo bal mee lafti taas muu noqonaya waa iqcihi aynu soo maray oo dee habkan uu fadhiistay ayaa wuxuu ahaaba hab dee ruux doonaya inuu in yarun intuu wax kaba cuno dhaksa isagaba kaco si uu fadhiisanaya ayuu uba fadhiistay wahuwa muxtafisun yakulu waa cunayay minhu tamarkii ama timirtii aklan akli dariican degdega wa aklan sariican o de waa isticiljaalkiisa waxaa la arkaa muhimo kale iyo hawl kalea u taalayba uu kuba degdegayey ama shuqul uu degdegayay baa jirtay markaas uu balxaajadiisiina u guto ama hadday gaajaba jirtay bal matalan dee waxaan uguba gaajo baxo dabadeedna uu shuqulkaa degdega uguba tago ayay arrintiisu tan bay ahayd yakulu minhu aklan dariican wa fii riwaayati zuhayrin aklan xahiisan waana isla mid aklan dariican iyo aklan xahiisan iyo macnaa waa mustacjilan oo aklan sariican oo waa dee degdegiisna arrintaa markaa hore aan soo sheegnay ayuunbaa kuba sugnayd bal iyada waxa weeyaan horta xadiidkani waa inooguba yimi lakiin waxaan leenahay ruuxu dee si u fadhiisanayo bal xadiid kale oo dee tirmidi iyo kuba sugnaana waxaan u fadhiisanayaa iyadoo dee nin weydiiyo maxay jalsadani ajlisu kamaa yajlis اlcabd sa addoonku u fadhiisaan u fadhiisanaya saa u cunana waan u cunayaayo ay jilsadaasna kuba fasireen ee isagoo lugtiisa taagay midna gogladayo kuba fadhiistay midna ay uba taagan tahay oo kale bal matalan taasi way timee lakiin waxaan leenahay horta ee markay noqoto umuurahani waa xaggii adabtii iyo tawaaduciyaynu kuba tawaaducone waxa la yidhaah waa dariiqadaasaa laazima saasuna loo fadhiiso sida kale la diidayaa maba jirto laakiin xadiid baa yimi kitaabkeedna kuma sugno bukhaari saxiixiisa ku sugan laa aakulu muttaki'an shaarixuna kitaabkiisa riyaadusaalixin waa soo naqliyey bal hadal khadaabina waa soo naqliyey mata inuu kuba soo naqliye anagu wax ma cunayo muttaki'an xaalanahay bal dee taasi waxaabay keenaysay haddaan luqada wixii dee la yaqaanay kuma fasirno anigoo geesaa ugu iilanaya ama wax jaqilaysan cunto ma cunayo laakiin khataabi waa muxuu kuma fasiray arrinku kaamaha buu leeyahay itikaa halkani waa ruuxu dee ama barkimo dhigtay ama wax kaloo safiraashiyo wax dhigtay hagaag u fadhiiso dee dhexdii furtay ama suunkii furtay oo markaa fadhigiisi intuu hagaag u makansaday doonayana inuu dee bal qadar badan cuno taas oo dee rasuulka ilaahay markaa fadhigiisii kaasi maahan kan aynu soo marray waaba ahayd sifada kale tilmaamayna way ahayd sifada dee tilmaamaysa alistiktaar min addacaam ama nooc sharahba tilmaamaysana fadhigiisu ma ahayne bal waxaan leenahay kolley maaha in kayfiyo laislaaziminaya ma jirte laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh siyaalihii uga fadhiistay ayay tani kaga mid ahayd baabu nahyi laakili maca jamaacati can qiraani tamratayni wanaxnihimaa wuxuu u baabaysan yahay baabu nahyi laakili kii cunayey maca jamaacatin dad buu la cunaya jamaaco kaluu laba cunaya nahyintii lagaba nahiyeeyey can qiraani tamratayni laba xabadoodoo timira israacinteeda iyo wanaxwimaa wixii lamid haddii wax kaloo dee laysla qaadayaaba uu jiro fii luqmatin luqmad oo mar keliya inuu xabad halkii xabad xabadda laga cunayey laba xabadood israaciyo bal taas nahyintii lagaba nahiyay kol hadday dad wada cunayaan oo waxaan dad uu kaba dhexeeyo ilaa biidni asxaabi dadkan rufaqadiisa ee cuntada la cunaya inay dee idankooda mooyaane iyagoo ka raalli noqdo ama uga fasaxo mooyaane inuu israaciyo labalaba ama inka badan ama luqma tii ka weyn uu qaato bal maalan taas nahyintii lagaba nahiyay baabkiisa iyo xadiidkuna waaba kan xdثna محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة qاaل samictu jabلة بنa سحaymi qاaلa kale waa nin taaبici oo kitaabka meelo kala duwan kagaba sugan bukhaarina waxbuu kaba wariyaa isaguna walow axaadiid kala duwanna bukhaari ku leeyay lakiin xaafid بن xajar baa yidhah xadiidkan markuu sharxayuu kuba yidhaahaa iبn cmar mooyaane isagu waa xadiid kale in isagoo wax ka warinaya eg ibnu cumar mooye isagoo cid kale ka warinaya bukhaari kuma sugnaa adugu ama muslim malabaa taasi tatabuc bay u baahan tahay riwaayaadkiisii in la dabdiyo inay xaaladu taa tahay iyo inuu cid kale wax ka warinaya ma jirto taa ma jasminayo laakiin bukhaari marka gaar ahaantiisa leego waa suu xaaf ibnu xajar yidhaaho qaala wuxuu yihi markaa jabalat bnu suxayb kaana bnu zubayri ina zubayr wuxuu ahaa yarzuqunaa mid nagu arzaaqa oo na siiya atamra timir buu na siinayay ibnu zumayr waa waqtigii dee isaga imaaradiisii weeye taas buu ujeedaa ee xijaaz iyo ciraaq iyo bal dee waxa weeyaan bilaad badan uu isagu markaa kol uu kaba ahaa khaliifo iyo amiirka uu kaba ahaa ilaa dee laga laga dilayo oo bal markaa bilaadii isagii markaa ama markii hore dee bilaadii badankoodii waa laga soo qaade markii dambena arrinta ay ku dambeysay waqtigii cabdimalik ibnu marwan in laba dilo risqiga halkana wuxuu xaafid ibnu xajar kuba sharxaa markuu xadiidka qabanayo waxyaalahan dadka caddo ahaan loo siinaye kharajkii waxaa lagaba siinaya sanadii mar la siinayo naqdi ahaan iyo lacag ahaan laguma siinayey tii baa yaraatay waqtigaa jahdigan jiray ama waxan jiray daraaddeed iyobay uba yaraatay oo marka halkii naqdiga dadka lagaba siinayu timir siinaya waa su xaq ibnu xajar yidhaaho xadiidkan markaa sharaxiisa qaala wuxuu yihi marka adigu ibnu zubayr baa waqtigiisii xijaazna waa la joogaaye ama waa madiina meeshaniba ayuu nagu arsaaqaya timir buu na siiyey ama nagu arsaaqayaba qaala wuxuu ihi waqad kaana wuxuu ahaa asaab ahaa asaaba naasa dadka mid asiiba yowma idin maalintaa jahd abaar baa dhacday mashaqaa dhacday oo kolley jahdi baa meeshii dadka asiibay wa kunaa waxaanu naakulu timirtaas dee iyadoo laysugu daray kuwa cunaanu ahayn fymuru عalaynaa waxaa na soo mariyay ibn cumara cabdاللaahi ibn cumar wlxaal naxnu naakulu aanu cunayno timirtii fayaquulu wuxuu odhanayay laa tuqaarinu haysraacinoo labalaba xabadood ha qaadina markaa aa cunaysaan faina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay nahaa waa nahiyey can اliqraani bal xidhiidhin ama can ilqiraani xidhiidhin la xidhiidhiyo laba xabadood oo la israaciyo rasuulku uu nahiyey ilaa an yasta'dina inuu fasax dalbo mooye arajulu ninku akhaahu ninkan kale rafiiqiisa isaga waxaan ay wada leeyihiin timirtani kaba dhaxaysay wada cunayaan inuu ka idan dalbo un mooye qaala shucbatu shucba ayaa wuxuu yihi la ura u malayn maayo hadihi اlkelimata kelimadan kelimada wuxuu wadaa ilaa an yasta'dina arajulu akhaahu waa intoo dhan weeye waa kelimaadba weeye laakiin de waa wax luqada macruuf kuba ah in kalaam dhan kolkol kelimo lagu idlaaqo waa tan kelimatu tawxiid iyadoo kelimaad ah kelimatu tawxiid laba yidhaaho de ibnu malik qowlkiisii bilowyada kitaabkiisana alfiyada wakelimatun biha kalaamun qad yu-am oo kelima ayaa kolla idlaaqa iyadoo loolaba jeedo kalaam loo jeedo imaka waa kalaam dhan ee tan buu kelimada kaba dhigay laa ura hadihi اkelimata u malaynaya laa adunu ila min kelimati ibni cumar ibni cumar hadalkii inay tahay mooyaane yani wuxuu ujeedaa alistidaano manaa isagiibaa dani weeye waxaa shucba uu naha can اlqrani xadiidkii marfuuc ahaa weeyaane ilaa an yastadina rajulu akhaahu istithaam bu ayuu isagu u malaynaya waa shucbe inuu yahay ibnu cumar hadalkiisii uu yahay taas buu dhow dee xadiidkii markaa la socoto idraaj markaa meeshii jiro bal duruqda kale aan gaadhaynaa kolleyna masalada un kusoo yar wada laabina ama hadalkiisan iyo lafdiga iqraan iyo bal markaasi waxadaثana cubaydالlah بn mucaadi qaala xadaثana abixa waxadaثana mxamed ibn bashaari qaala xadaثana cabdالرaحmaan ibn mahdiyin kilaahuma can shucbata maanta mucaadi ibn mucaadi iyo cabdالرaحmaan ibn mahdi baa shucbe ka wariyay bihada isnaadi isnaadkiisi imaka isnaadkuna waa jabala iyo ibn cumarun buu ahaa walaysa fii xadiiثihima laakiin labadan dambe mucaadi ibn mucaadi iyo imaamkan cabdالرaحmaan ibn mahdi xadiiskooda kumay sugnayn qowl shucbata shucbe qowlkiisi oo hadalkan ah qaala shucbatu laa ura hadihi اkelimata ila min kelimati ibni cumar xadiidkuu wada socday un hadalkan shucbana riwaayadooda kumay sugnayn iyagoo xadiidka ada shucbo kaba maqlay walaa qowlu hadalkiisina kumuu sugnayn waa jabalabtu bnu suxaym hadalkiisii dee isaguna shucbe uu kasii maqlay waqad kaana asaaba الnaasa yowmaidin jahdun ee waxaa kuba sugnaa kaana bnu zubayri yarzuquna tamra wa kunaa naakulu fayamuru calayna intaase intaasna iyada riwaayadooda kumay sugnayn وxadثnي زhayر بن حرب ومحamed بن المثنى qاaل xadaثna cabdالرحمن waa ina mahdi can سfyاana lakiin maanta shucba ka baxay meeshii waa سfyاan الthawrي عan jabلة بn صحaymi qاaل samictu بna cmra yquل نahىa rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahi waa nahiyey an yqrina الrajuل ninku inuu xidhiidhiyo israaciyo bayna tmratayni laba xabadoodoo timiro israaciyo xatىa ystأdina أصxaabahu waa hadduu dee imika keligii yahay wixii sii cunayo iyadu siduu doonaha u cuno looma diidayo waa markaa dad waxla leh la wadaagsaday ay jiraan inuu bal labadaa israaciyo dee midna sharah iyo hunguri weyne bay tilmaamaysaa gees kalena de waxani waa wax ka wada dhexeeyo xaqaankiisii ahaydna waa qaadanayaaba xataa yasta'dinaya asxaaba ilah asxaabtiisa kaba idan dalbo balin xadiidku ama baabkii intan buu inooguba dhan yahay intaynaan xadiidka kolley gaadhin laba arrimood baa inoogu wada sugan xadiidka faa'iidadiisa intaynaan gaadhin oo dee mataga wuxuu inooguba dhigto aada u waadaxa midi waxa weeye lafdiga naha can iliqraan kolley riwaayadeenna san baa dhacday san baa dhacday bukhaarina in waxa weeye iyadana ruwaaddiisa intooda badani tan bay dhacdeen laakiin waxay leeyihin kolley sharaxana qorooyinkiinale waa inoogu sugan yahay ama uu idinku sugan yahaybe isagoo in yarun kooban sheegay luqada markay noqoto carbeed israacinta timir iyo waxaa la israacinayo ficilku hulaasi weeye qarana yaqrinu ama yaqrunu laakiin maserkuna ama wuxuu noqonayaa ismigina qiraan buu noqdaaye iqraan waxay keenaysaa inuu aqranaa dee maserkiisii weeye luqadiina taa laguma yaqaanay leeyihiin oo bal marka waa arrin xadiidka kuba sugan ama aqrana haddaan eegno wixii ruuxu uu awood iyo karti uba lahaabaa loo isticmaalaayo ilaahay qowlkiisii wamaa kunaa muqriniina oo kale macnaa mudiqiina kuwa karaya oo dee daabada iyo waxaa nagaba weyn haddaan ilaahay noo sakhirin maanaan karneyn taas baabay ahaydoo bal waa arrinta jirta markaa in kolley kalaam dheer baa yar culimada jira wuxuu kaba soo naqlinaya markaa saaxib markaa mufidna qordobi isagoo markii hore faraa wax kaba soo naqliyey ayaa wuxuu luqada soo naqliyaa in laba yidhaaho waa sida dee kitaabkiisa kuba sugan xagga luqada laba yidhaaho matala aqrana damu oo macnaa dhiiggii ayaa batay macnaa kahura oo tanna malaa macnaha badnida uu yahayoo halkan laa tuqrin uudan ama iqraanku uu yahay badsasho wixii la badsado laba iyo wax ka badan laysba raaciyo waa si isagoo bal matalan waa tawjiih ama ixtimaal taas oo kalea waayo waxaa lamida xajka oo kale dee xajka lama odhanayo aqrana bayna alxaji waalcumrati lama odhanayo ee qarana bayna alxaji waalcumrati baa la odhanaya oo dee qiraankii waa kii xajka qaybihii anwaacihii ixraamkaba ahaa isagana sulaadka la isticmaalaan lakiin bal waxaan leeyahay kolleyna hadalkiisu aad buu u dheeraa aadna ugu fawaa'id badnaa xaafid ibnu xajar fatxulbaari markuu kolley qabanaya halkan waana mujaladka sagaalaad weeye kolley adcima halkaasay kuba sugantahay axaadiidana meelo kale aan ku soo arooriye ashriba way ka yar dambaysaa mujaladka tobnaade lakiin adcimo iyo waxyaalahan aan hayna waa mujaladka sagaalaad qeybtiisa dambe ayuu noqonayaa isagu wuxuu kaba dhigaa wuxuu yar badiyo hadalkiiba inoo qolooyin dee ay kala raajax yeelaan iyo waxyaalo eh ama ixtimaalaad ay laba yimaadaane arrinku mee wax kale kamuu iman lafdadan ruwaadii baa isku khilaafta waa ikhtilaaf ruwaadeed imaam axmedna wuu kala soocay ciddii aqrano ku warisay ciddii qarano ku warisay markaa nimankii shucbe xertiisii ahaa barhkood sida daudu dayaalisa can shucba qiraan buu isagu isticmaalay riwaayada abiisxaaq shaybani iqraan baa dhacay riwaayada miscar oo kale qiraan baa dhaco arrinku wax kale maaha luqadii baan ku daysanaynaye laakiin waa ikhtilaaf ruwaadii shucbe dhexdooda kaba dhacayoo bal markaa waxaan leenahay ma wax dee imaka tawjiihiyo tahay m waa ikhtilaafun xaggii ruwaadii qaarkood kaba dhacay lafdigii bay kaba dhaceen barhkood baan sideedii uba dabdin luqada wixii la yaqaanay xagga markay noqoto noocan aan hayno qiraankaa weeye taasi iyadu bal matalan iyadu waa mid oo waa xagga qiraankii arrin kalea jirto ilaa an yasta'dina arajulu akhaahu kolley waa kan oo shaki buu muujiyey waxaana aada moodaa si wuxuu kaba dhigayay ama hadalkii ibnu cumar inay t arrintu idraaj ay tay riwaayaadka ay raaceen xadiidkii marfuuca intaa kuba joogo bal tanna halkaa idin sheegayo kolley aad bay u qayim ahayd si u tatabucay xaafid ibnu xajar wuxuu eegay marka la eego shucbe iyo in matalan ciddii ka warisay sidee arrimahoodu ahayd riwaayaad shakigu uu kuba sugan yahay kuwa hadal ku sugan yahay kuwa aanu kaba sugnayn kuwa idraaj uu kaba muuqdiyo kuwa aanu kaba nuuman haddana ibnu cumar dadkii kale kaba warisay riwaayada sufyaaniya buu soo qaatay uu dhaafay bal saxaabadii kale xadiidka warisay ayuu soo qaatay iyaguna alfaadahoodii wax idraaj laga dhadhansan kariyo waxaan idraaj lagaba dhadhansan karin laakiin xaasilka kalaamkiisu waxaa isagoo umuuraha tatabuc fiican kuba sameeyey arrintu inuu yahay de halkani waa danigaas iyo sidaa uu maleeyey dad kale hadday tahay saxaabo kale iyo ibnu cumar dadkii kale kaba wariyeen dariiqiisa hayn iyo iyaday xadiidkii la socotaa jirto intana idraaj maaha xadiidkii bay kaba mid tahay lakiin arrinta jirtaan waxa weeye ibnu cumar baa kolkol iyadoo su-aal la weydiiyey ama arrintu ay fatwo tahay oonu daliilkiina sheegin ayuu cibaarada ka cabiri jiro fatwadiisii bayd markuu xadiidka marfuuca warinayana waa taam yeeli jirayba oo dee ruuxuna markuu fatwoonayo fatwadiisa haba sheegee laazim kuma aha inuu daliilkiisi iyo naskiisii raaciyo kolbuu lafdigii xadiidka uu kuma fatwoon karaa macnihii loo qaadan karaa inuu arrintii mawquufba tahay iyadoo arrintu aanay hayne bal taasna waxaan leenahay un xaasilka isagoo tatabuc aada u fiican halkan laba yimi xaafid ibnu xajar siya caadadiisu ay ahayd waxa ay tahay oo xadiidka duruqdiisii guud ahaan xataa saxaabadii kala tatabucay xadiidka intana ka mid weeye waanay laba socotaayo ruuxii haddii dee dadka ay ogol yihiin ay raalli kaba yihiin fasi kuma sugna haddii laakiin aan taasi loo idmin ama aanu ridahooda iyo ogolaanshahooda ogeyn dee waa xaq la wada leeyahay ee say u cunayaan ha u cuno taasun baaba markaa xadiidkuu noqonaya bal markaa taasi waa waxaa alfaadaa kuba sugan labada arrimood arrinta kale jirtaana waxa weeyaanuun bal waa xadiidka ta inooguba sugan rasuulka ilaahay wuu nahiyey haddii wax la wada cunayo dee timirtii waa kan wixii kale lamid ee laysla qaadayaba oo lamid buu noqonayaa wixiina dadka ay ka wada dhexeeyaan dee inuu ruuxu iyadoo dadkii kale ay ufasaxaan mooyaane wax ziyaadaa uu qaato taas waa nahyi nahyigay barhkood karaha ka dhigeen barnada taxriim bay kaba dhigeen imaam naweyne tafsiil buu gelinayaayo wuxuu leeyahay haddii dacaamkani iyaga ka wada dhexeeyey martibaabay wada ahayn intan baa lasoo wada hordhigay oo wax ka wada dhexeeya qiraanku xaraam buu noqonaya haddaanay iyagu raalli kaba ahaynba bal ama ogolaansho hala eego ogaansho inuu og yahay inay raalli kabayiin ama ha u caddeeyeenbe laakiin arrintu hadday ahaydba kaba soo qaado طcaamka waxa weeyaan ba wuxuu leeyahy nin gaaraaba lahaa dadkiina way laba cunayaan kaasun baaba ridihiisa laba eegaya hadduu dee taas yahay oo wax dadkii ka wada dhexeeya maaha hadduu kiisii yahayna dee adabka kolley siaa dadku ay cunayaan baabu isagooda ay tahay inuu uba cunee laakiin haddana dee arrintaasi kolley waa wixiisii haddii tahay iyo xaqiisiina waa baab kaley noqonaysaa bal waxa weeyaan adabkii iyo akhlaaqdii fiicnayd iyo dhaqankii fiicnaa islaamiyo siday diintu ina farayso ayaa tan ah bab في idخاaل التمr وaنaحوihi miن الأqwاt العyاal wuxuu baabeysan yahay timirtii iyo wixii lamidka ahaa gelintii loo gelinayay ama loo dhigayay loo loo loo kaydinayayba ciyaalkii oo ujeedadood timirtii cuntadii kale kolba dadka u badnayd baa kaba mida haddii reerkii loo dhigo iyo waxyaalahaas loo keeno loo dhigo taas bal iyadna jawaaskeed iyo banaanideed ama waxaasi aanay ahayn adduunyo jacayl iyo ruux iyo waxyaalaha caynkaasa aanay ahayn zuhdigina ma anfiyeyse bal taas buu baabkeeda yahay xadaثanي cabdالlahi بn cabdالرaحman الdarimiyu qala aخbarana yaحya بن xasan qala xadaثana sulayman بn bilaal عan hishaam بn curwaةa عan abihi عan caiشhaةa an الnabiya slى الlahu عalيه wasalam qaala laa yajuucu ma gaajoonayaan ahlu beytin qoys ama ahlu beyt cindahum agtooda atamru timir ay tahay oo qoyska dee timir guriga ay u taallaa haddii xataa wax kaleba aanay haysan timirta cuntay noqonaysaa biyahaasun hadday ku cabaan mudday ku fil way ku filaanaysaa way ku kaaftoomi karaan markaa dad timir guriga ay u taallaa dad gaajoonaya ma aha xadaثna cbdاللahi بن مسلمة بن qacnbi qال xadaثna yعqوب بن محamed بن الضحلا عan abi الرiجاaل محamed بن cabdالرحمن can أmi horeyn usoo maray محamed بن cabdالرحمن hooyadii abuالرijaalna waxaa loo yihi toban nin ayuu dhalay oo de dasay abuالرijaal u yidhaaheen hooyadina waa cmرaة بنta cabdالرحمن haweeneydii caalimada ahayd عan caiشhaةa qاaلaت أنaha qاaلaت qاala رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ya caiشhaة caiشha beyt أqل laa tamra fiihi timire aanay ku sugnayni jiyaacun ahluh ehelkiisa way gaajaysan yihiin yaa caaishatu beytun laa tamra fiihi jiyaacun ahluh ow amase jaaca ahluh qaalaha maratain laba gorbidhow talaatan oo macnaha dee timirtu waa quudkoodii iyaga uba badnaa waa kaa agtooda inta badan dadka badankooda ay helayeen cuntadii kasii qaalisanayd ee kale ama dee saqamadii waxyaalaha waxaa laga yaabaa inaan la wada helahayn marka aqal timir laga waayey dee waxaa la arkaa cunto kalena inaanay jirin eeg cuntadii kale ee aan iyaga uma badnayna kol haddaan timir laga helahayn taasna maba jirto marka waa reer gaajaysan uun laakiin hadday timir u taalo calaqal wax quud u noqda ayaa uba yaalaa halkan shuraaxda muslim barhkood sida saaxib almufhim iyo qolooyin kale iyo oo khaasatan maqaaribada kaba mida ayaa waxay leeyihin de waa timirtii waxay u badnaydba wadankooda ama madiinay uba badnayde beled kaleo timirtaas laguba aanay uba badnayn laakiin cunto kaleo haaliba ay jirto sida ka soo qaad iyadoo heed ama qabade ama berisiya waxyaalahaasi ay jiraan oo cuntadii had iyo goor dadka badankooda ay cunayeen had iyo goorna la helayay oo kale dee waaba la odhan karaa aqal aan quudka caynkaasi ool ehelkiisu waa gaajaysan yahay waxaa dee inta badan dadkii ay wada helaan waayo wixii kama sii qaalisaa waxaa laga yaabaa dadka badankooda ama in badani inaanay helin cuntadaa inta badan dadka badankoodu helayaan haddii gurigii laga waayo waa reer gaajaysan reerkaasi oo dee cunta markaas haddaba timirtuna iyo waa wixii uba badnayd bal waa tii rasuulka ilaahay guryihiisii baa kolkol dhacaysay inaan saddex bilood oo dee saddex goor ay ama ay bishu ay u bilowto ama laba bilood iyo lixdan habeen inaanay waxa weeye dabba laguma karino markii la weydiiyey caaishana maxaa ku noolaydeen labada madmadow bay tiri waa timir iyo biyo bes taas ba ay ku noolaayeen oo quud uba ahayd dee kol kol hadaayo kaloo helaa una mooye haddaba guriga aan kolba cuntada meesha dee u badan aan lagu hayn de waa waxay wixii aan badnayna kolley ma yaallo aqalkaas reerkii markaa waa reer gaajaysan baabu fadli tamri madinati adugu markaa waxay noogu sugan fadiilatu tamri waa gosa taasna waa janib jawaas اlidkhaar cala اlciyaal walxati caleyhi waa arinkay nooguma sugan oo ruuxu dadkii ehelkiisii ahaa de haddii uu helayo inuu wuxu dhigo guriga raashintii ay uba yaalaan taas banaanideeda iyo bal boorin layskuma boorinayo taas weeye oo maaha timirtan rasuulka ilaahay kaba hadlaya timir markaasun kolba in lasoo helayo markaa la keenayo waa aqalkii dee timiri ay taallay kayd ahaan uba taallay taas buu kaba sheegaya aqalka aan timirsaasi ool oo wax kaydii aanay uba ool dee reerkiisu waa gaajaysayin باب فضل تمر المدينة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان كلا القعنب وأنا نين بدن سارقنا لكن حليته أي عشر إنه بس من يسقى مسلم عبد بن حميد حديث كوريي عبد الله بن مسلمة نين كلا بعد يحلت إنه بشر ده دم الله وصدق كوريي لكن وشق حديث تدبتنا هي كم إذا أما تدبتنا هي حديث كوريي بل مثلا تاس هرنا ونصه شقنا وهو نكي ملا شقيد السيوق بوينا gees kalena aynu waxaaba jirtay bukhaari oo kalena boqol iyo labaatan iyo ziyaad xadiid waa kaba wariya ama waxbaa weliba dheerba xadaثna waana nin siqaaru atbaaci taabiciin buu noqonaya isagu xadaثna sulayman yacni bn bilaali can cabdillahi bn cabdالraحman can camr bn sacd bn abi waqaasin can abihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala man akala ruuxa cuna sabca tamaraatin toddoba xabadood oo timira oo mima bayna laabatiha madiina labadeeda shiil madow ama labadeeda xare inta udhaxaysa waa timirtaa ka baxday waana cajwadii weeye xiina yusbixu markuu waa beriisto lam yadura wax yeeli maayo sumun sumi wax yeeli mayso xataa yumsiya ilaa ay cadcadda ugaba dhacayso intaa maalintu joogto o dhan mafcuulkii ay timirtan barakaysani ay lahayd baa soconayo ka daafacaya sixir iyo sumba dee markaa habeenkii la gaadho kollay mafcuulkeeda intaa kuba koobnaa adugu bal markaa waxba ma yeelayaan sum iyo sixir maalintaas oo dhan ma yeelayaan waxba xataa xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana abu usamata can hashim bni haashimi qaala samictu caamira bna saciid bni abi waqaasin yaquul bal haashim bni haashim waxaan filayaa in caawn inooguba horeyso aad bay axaadiistiisa u yar tahay barhkood baa waxay dhahdeen hashim ibn hashim ibn cutbata bn abi waqaas weeyo qoladan bay isku reer yihiin oo cutbata bn abi waqaas oo sacad walaalkiia ayaa awow u noqonaya barhkood saddex haashim bay isdaba dhigaan oo hashim ibn hashim ibn hashim ibn cutbata bn abi waqaas bay yidhaahaan oo kolleyna waa saad moodo inay raajixa tahayoo sababtu ninkan waxay kaba dhigaan saadiso siqaaru taabiciin maahay waa kasii yaryahay halaba dabaqadooda ha laba ahaado awowga dambe hashim ibn abi ibna cutbata ibn abi waqaasna waa nin macruuf ahaayoo ciidamadii markaa me dagaaladii hore dagaaladii ciraaq qaadisiye iyo wixii ka dambeeyeyba magac ku lahaa shaamna magac kuba lahaa uwaandi kaba mid ahaa bal markii dagaalkii qaadisiya socday ciidankii shaam lagaba soo diray waa ninkii watay sacadna adeer buu ahaa isagana sacad qaa'idkii qaadisiye ahaa waana ciidankii qacqaaciya ay kasoo goosteenay hore uu yimaadeen qacqaac ibnu camrin hore uu soo gaadhay laakiin kaba dambeeyey isna dabadiibuu yimi isagaa ciidanka watay markii dambena dagaalkii sifiin baa lagu dilay isagoo cali ibnu abi aalib maciisa hashim ibnu cutba markaa ninkan saadisawa yar kala dheeraanayaane walaa waxaa raajixa saa ay barhkood yidhaaheen waa hashim ibnu hashim ibni hashim ibn cutbata bn abi waqaas waa nin saasa bal waana nin siqaan leenahay wuxuu yihi ninkaasi samictu caamira bna sacd bn abi waqaasin waa qoyskooda waa ina sacad yaquulu samictu sacda yaquulu samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu man tasabaxa ruuxa ku afura bisabci tamaraatin toddoba xabadoodoo timira cajwatan oo min cajwatin kollay tamyiizaaman isaga nasbisanaynaa waayo waa ii nasbisan tahay oo cajwo ah toddobada xabadood ee timirtii maha timirtii oo dhan waa nooca cajwada la yidhaha madiina cajwada madiina un lam yadurahu dalika alyawmi sumun walaa sixrun وxadaثna بن أbي cمر qال xadaثna مروان بن معaaوiية الفزاriي ح وxadaثna اسحاq بن إبراhيم qال أخبرna أbو bdr شhuجاع بن الوليد kiلaahma عن hاشhم بن hاشhم بhdا الاسناaد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وalaa yqulani lakiin labadan dambe waa markay noqoto مروان بن معaaوiية الفزاrي iyo أbو bdri ma odranayaan oo may odran xadيidka markay xaggiisa dambe gaadheen dee sacd baa lahaana hadalkee samictu النabiya slى الlahu عalيه wasalam ee iyagu maxay yidhaaheen eg halka riwaayada hore samictu sacda yaquulu samictu rasuul الlahi iyagu maxay yidhaaheenba samictu sacda markaas ama dee haba yidhaha caamire waa can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam oo can bay ku wariyeen samaac halkan kamay dhigin waana صaxaabiga ayna tadriisiyaxo ma jiraan waa isla miduun halkane وxadثna yaحyى بن yaحyى wa yaحyى بن أyuba وبن xujri qala yaحyى بن yaحyى أخbarana وqال أkrani xadaثna ismaaعiil wahuwa بن jaعfari can shariiki wahuwa بn abi namirin shariik بn cabd لlahi بn abi namir kitaab iman iyana watan kuba soo maray can cabd لlahi بn abi catiiqi wa cabd لlahi بn mحamed بn cabd الرaحman بn abi bakri الصdiq weeye oo taas عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عدوة العاaلية عاaليadu waa مdينة dhinaceedii bari ama xagga نجdi qaryooyinkii kuba yaala عاaلية ama cawاali laba odranayay haddaba cajwada halkaa ka baxda شhiفاءan dhowo ama caafimaad baa kuba sugan aw amase waa shaki une inahaa cajwada cاaliya taryaaqu dawo weeye waa dawo baan leenahay asalka hore taryaaqu waa dawa ay isu geyn jireenoo sunti iyo waxyaalaha caynkaasa ay u isticmaali jireen dawadeeda tiryaaqa kolkalo da iyo da labadaba way dhahaan iryaaq iyo diryaaqba tiryaaqunoo macnaa waa dawo awala albukrati waa subaxda hore weeyaanoo dee liman akalaha awala albukra ciddii subaxda hore waa taa hore tasabaxaan kuma soo maray intaanu wax kala cunin ruuxa cunada toddobadaa xabadood waxay noqonaysaa walow xadiidka hore toddobada inooguma sugantee dawo weeye bal xadiidka iyada waxaa inooguma suganuun timirta madiina khaasatan iyo cajwadeeda fadiilada ay leedahay oo toddoba xabadood ad ruuxu hadduu kaba cuno maalintaas oo dhan sun iyo sixir waxba ma yeelayaan waana khaasiya ay leedahay dee marka la eego sababta iyo waxyaalaha caynkaasi maha timirnimo dee waa barako kaloo ilaahay subxaanahu watacaala geliyey rasuulka ilaahay dacwadiisa ha noqoto barhkood haba yidhahdeen cajwada isaga gacantiisa kuba beelaysa meelo fatxi kuba sugan waxa weeyaanuun inagu yaynaan khaasiyada toddobada kuba sugan iyo san yaynaan dareemin be rasuulka ilaahay asaadiq almasduuq baa kaba waramay waana timirtan dee wax gaaroy leedahay oo dawo ay u noqonayso ruuxii caqiidadiisu fiicanta weya ruux hadduu cuno toddobadii xabadood shaki kaga jiro uu leeyahy waxba maba tarayso waxba uma tarayso weeye waayo waxyaalahan ama ruqyooyinkaa ama adwiyadan dee rasuulka ilaahay lainooga soo naqliyey ah waxay bal matalan wax ku taraysaa ruuxii ay arrinkan arrinkan rumaysan ee dee waxa weeyaan qasad fiican leh ee tan uba leh san kuba cuna laakiin ruuxii shakiya waxyaalaha caynkaasa ma taraysa ruqyadna waa saas oo kaleo ruqyada waxay yidhaha ba laba arrimood baa loo wada baahanya markaasay wax taraysaa ama ducadii ba taas iyo dee waa nooc ducadii kaba mida midi waxa weeyaan ruuxan caliilkaa qasadkiisa fiican isagii waa inuu niyo fiican leeyahay waxaan inay wax u tarayaan oo ilaahay ku daweynayo qasadkaasi arrinka labaadna waa ruuxan raaqiga ah isagana de waa inuu ruux taqwo iyo cabsi iyo ictiqaadkaa fiican layahay haddii aan isaga xaggaa quwadaasi aanay jirin oo ruuxan dee ruuxa qalbigiisu khashyo leeyo taqwo leeyo taasoo kale aanay ahayn ama ruuxan qasadkiisa fiicani aanay jirin waxaa la arkaa inaanay waxba tara ama aanay nafci yeelanba umuurahan bal markaa tanna waxaan leenahay xadiisda waa inoo dambeeya kaleo imaam naweyne kale amu kuba leeyahay waa qasadka fiican ee ruuxan cunaya xaggiisa kaba yimi iyo ictiqaadka uu jaanibkan ictiqaadinayo rasuulka ilaahay wuxuu ku warramay uu rumaysan yahay ayaa tan ay kaba dhalanaysa haddii taasun inun ay qooman tahay ama aanay dee dhaawacan tahay e wixii faa'iidado ma yeelanayo bal xadiidkana waan raacinayaa kollay baabka waan israacino walow yar dheeraaday baabulfadli waayo xadiid keliya uun iyo duruqdii weeye baabulfadli lkab'ati wa mudaawaati alcayni biha wuxuu u baabaysan yahay baabu fadli lkamati bahashan tumayuluqda la yidhaaho taas fadliga ayay leedahay baabkii weye iyo mudaawaat alcayni isha daweynteeda biha iyada laguma daweeyo kale alkamcado haddee sheegan agteenaba macruufka kuba ah dad aanay beeran hawri aanay ka gaadhayn markaad la soo baxda haddaan dabagaala kaagama horeyn taasba weeye ayaa iyadu fadliga ay leedahay iyo ama dee horta manaadiqda qaarkood tumayuluqda la yidhaaho anaclaki marka agaagu bislaado un taas weeyaan baan filayaa bal waa taas fadliga ay leedahay iyo in isha ay dawo u noqonayso laguma daweynayo xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna jariir xa وxadaثna isxaaq بن ibrahim qaala akhbarana jariir وcmr بn cubaydi can cabdilmaliki jariir بn cabdilxamid iyo cmr بn cubayd الطanaafisi weeye labadoodaas baa xadiidka waxay ka wada warinayaan can cabdilmalik bni cumayr can camr bni xuraytin waa saxaabi camr bni xurays can saciid bni zayd bni camr bni nufayl markaa laba saxaabi baa xadiidka sanadkooda ku wada sugan qaala wuxuu yihi markaa saxaabiga axad alcashara samictu nabiya salى اllahu عalيه wasalam yaquul alkamatu kamadu min almanni malab ciraadkii ama wixii lagu galladaysay nimankii reer bani israa'iil bay kaba mid tahay wamaauhaa biyaheeduna shifaaءun dawo waxay u tahay lilcayni isha waxadaثna bal xadiidka waan s wada raacinaya markaas baan yar eegeynaa waxa xadiidka inooguba sugane وxdثna محمد بن المثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن عبدالملك بن عمyر qال سمعت عمر بن حرyث qال سمعت سعيد بن زيد qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وmاؤها شفاء للعين وxdثna محمد بن المثنى qال xdثnي محمد بن جعفر qال xdثna شعبة qال وأخبرني الحكم بن cطaybة oo markii hore cabdilmalik ibnu cumayr oo nin isaguna taabiciya ayuu ka maqlay iqana ahaa laakiin markii dambe markuu weynaaday xifdigiisaa xumaaday kolleyna malaa riwaayadiisa shaki baa kagaba jiray wuxuu leeyahay xakim ibnu cutaybana xadiidka waa ii waramay sanad intii hore ka dheero can ilxasani alcuraniyi can camri bni xuraytin can saciid ibni zaydin can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala shucbatu wuxu uhi lama xadaanii markuu xadiidkii igu waramay bihi xadiidkan alxakamu xakam lam unkirhu maan inkirin xadiidka min xadiidi cabdilmalik oo cabdilmalik de waa ninkaa kol kol ikhtilaadku kuba yimi tagayurku xifdigiisii fiicnaan jiray uu xumaaday wuxuu kaba shakiyey bilow inuu xadiidkii xafidin markuu ninkan kale xakam ibnu cuteybe caalimka ama faqiiha uu xadiidkii u sheegay sanad kalena ugu soo naqliyey ayuu arkay inuu cabdimalikna uu xafidsanaa xadiidkao markaa maan qoonsan ama maan inkirin buu leeyahay xagga marka la eego cabdimalik riwaayadiisa uu xadiidka warinayo xadaثna سacيid بن cmr الأشctiي qal xadaثna cbhr can mdrف ina drف عan الxakm عan الxasn عan cmr بn xurayt عan سacيid بn زayd بn cmr بn نufayl qaal qaala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahay wuxuu yihi alkam-aةu kam-adu ama tumayluqdu min almni manigii bay kaba mid tahay aladii manigaasoo anzla الlahu tabaaraka wataعaalى uu kusoo dejiyey calىa bani isrاaيil reer bani isrاaيil وmاؤها biyaheeduna شhفاء للعين وxdثna اسحاq بن إبراهيم qال أخبرnا جرير عن مضرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العuرaني عن cمر بن حرayt عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وmاؤها شفاء للعين xdثna بن أbي cمر qال xdثna سفyاn عن cabdالملك بن عمyر qال سمعت cمر بن حرayث يقuل qال سمعت سعيد بن زيد يقuل qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عزa وجل على بني إسرائيل وmاؤها شفاء للعين وxdثna يحيى بن حبيب الحاrثي qال xdثna حماad بن زيد qال xdثna محمد بن شhبيب qال سمعته waan mqلay xadيiثka min شhهر بن xwshب laakiin maanta waa مqrون cid kalea la socoto un kolley waa nin صaduqha irsaal badnaa kolleyay jawaanibna ضaciifiya laakiin ضacfigiisu maaha ضacfi intuu meel hoose gaadhay aan axaadiidtii aan la ictibaarinayne mutaabaca iyo shawaahid buu usuu badaa maantana waa taasun waa maqrun un xadiidku waa ka horaan soo ogaanay فسألته waan weydiiyey xadيiثkii oo ciduu ka maqlay faqaala wuxuu ihi samictu min cabdالملك بن cmر waataan aragnay raggii kale cabdالملك بن cmeyr kaba wariyey iqaadka ahaa qaala wuxuu ihi falaqitu cabdالملك cabdالملكna dib baanu laba kulmay محamed بن شhaبيب baa leh فxadaثnii عan cمr بن xurayثi عan سacيid بن زaيد qاal qاala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم alكمأة min الmن وmaهa شhفاء للcayد albaabka waa inoo dhamaaday بxamd اللahi taعaaلى kam-adna horta waa waxyaalo dee dhulkeennaba waa kaba baxda waktiyadan dee roobku damalaa roobkaa gugiya waxyaalahaas iyabaabay baxda oo waxaan meel dheer jirin oon dee lahayn xidido iyo geed saasa caleen soo baxdana aan lahayn ee la helo marka ay soo furto oo taas oo kale oo dee magaalooda waa la baxa de dadkuna waa kuwa isticmaale cunaba haddaba kam-adaas baa rasuulka ilahi wuxu uhi manigii bay kaba mid tahay manigu waa tan qur-aanka suuratu baqariyena uguma sugnaa reer bani israa'iil markay tiihii galeen oo meel ay wax ka beertaan iyo meel ay cunto ka helaan maba jirto way asqaysan yihiin ba waa dadkan kolba halkay saaka ka gureen caawa kuba soo noqonaya ayaa ilaahay nicam badan buu uguba nicmeeyey kaba mid ahayd cunto ay dhibyaraan ku helayeen aanay tacab ka gelin howl aan u baahnayn oo la siinayo manigan baa kaba mid ahay tan culimadeenu malab cireed bay dhahaane bal dee barhkood waxa weeyaan un horta waa shay malaa cuntona cuntonimo noqonayey haddii wax lagu daro biyo lagu darona sharaab u noqonayey dee macaanba uba noqonayey oo ay yidhaaheen subaxdiibuu saa barafkoo kale iyo intuu u daato ama dhirta qaarkood uu kuba guntamuu fuulo ayay qaadanayeen oo waxa ay cunayeen oo kale dee culimadeena kaba cabirtay malab cireede lakiin xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa kol haddii rasuulka ilah yihi kam-adana manigiibay kaba mid ahayd wax kastoo tacab la-aan ugu yimi ruuxa aan xaggii beeritaankiisi iyo ka shaqayntiisi iyo goyntiisiiyo waxba aan hawli kaba gaadhino si hawl la-aana uguma yimi dee manigiibuu kaba mid noqonaya tana ka mid bay ahayd bal manigii iyaga laba siiyey walow bacd alculamaa ay kaba dhigaan waa tashbiihahaanoo manigaa waxay ku helayeen hawl la-aan iyagoo iska fadhiyu uba imanaya oy guranayeenuun dee kam-aduna waa saas oo kaleo ma beerano oo kama shaqayne oo waxa aynu dhibyaraan kulaba baxnaynu ku cunayno oo kaleo markaa wuxuu shabahayaa xagga hawl la-aanta tacab la-aanta shaqa la-aanta ayuu manigii shabahayaa barhkood ay kaba dhigeen laakiin laftiga xadiidku inuu manig waxyaalihii lama siiyey inuu kaba mid ahaa ayaa iyada inooguba sugan taas iyadu mido waa xagga xadiidka iyo laftigan mani arrinta kale xadiidka inooguba sugana waa biyaheedu waa dee biyaheedan dee lagaba tuujinayo ama iyada haddii la maroojiyo ay yeelanayso ayaabay dawo ayay ishii uba tahay taas baa xadiidka inooguba sugan marka ama wax kale ha la raaciyo ama iyagoo khaalisa ha loo isticmaalo culimada kolley kalaamkoodu halkan waa iskaba badnaa barhkood baaba kaba dhigay biyahan haddii ishii xaraare iyo kulayl iyo waxyaala ay tay biyahana inay qabo uma noqonayaane laakiin imaam nawowi raximah اllahu tacaala halkan wuxuu leeyahay waa biyahan oo isaafioo laba isticmaalo biyaha iyada laga soo tuujiyo laba isticmaala ayaa dawo noqonaya laakiin waa san markii horeba sheegnay ruuxii ictiqaadsanaa ruuxii qasad fiican lahaa ruuxii waxaan rumaysnaayo aqbalsanaa ayuu u noqonaya laakiin kii taasii shaki kagaba jiray uma noqonayaan markaasaa wuxuu sheegay sheekhu raximah اllahu tacaala oo uu yihi sawaabku waxa weeye waa biyaheedii oo inta lasoo saaro ishii lagu dhibciya dawo u noqonayo wuxuu yihi aniga iyo kayrkayba waktigoodii bay dhacday sheekh caalim ahayoo la yaqaanay oo macruuf ahayo sheekadiisii kaba mid ahaa oo la odhanayey alkamaal ibn cabdillaahi dimashqiy oo saaxibu salaaxin wa riwaaya lxadiid waatun ayaa indhabeelay ictiqaad fiican iyo nin saalixana waa ahaa ictiqaadkaa fiican ee aada u sarreeyana waa lahaa wuxuu isticmaalay biyahan kabcada isagoo xadiidkan ictiqaadsan oo barakaysan oo dee nawowgiina way u joogeen kayrkiina waktigaa waa u joogee sheekhi siibaaba basarkiisii uguma soo noqdayoo bal waxaan leenahay umuurahani waxay u baahan yihiin qasad fiican iyo ictiqaad fiican iyo rumaysi iyo yaqiin aan shaki kuma jirinuu ruuxu taauba isticmaalo waa dibiga nabowiga ana taas baan leenahay haddii taasi ay dhacdo qasadkaa fiican kolley natiijada iyo tiba taas waa laga helaya walow dee ay iskaba imanayso qadarkee laga isticmaalaya sidii loo isticmaalaya iyo waxyaalahaasi iyadna macrifadeeda isaga bahanayso wallahu subxana watacala ala alam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk